وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما caawa waxaan ka hadlaynaa in sha allahu tacala maxaad adan saabsan tahay alimaanu qowlu wa camal iimaanka alla rumaynta subxaanahu wa tacaala waa hadal iyo camal mawduucaasuu ku saabsan yahay cilmiga iimaanka alla rumaynta subxaanahu wa tacaala culummada islaamka wax badanay ka qoreen sheekh alislaam ibnu taymiya raximah اllah wuxuu ka qoray alimaan kitaab la yidhaahdo mujlad dhan oo ka mid ah fataawadiisa wuxuu ku khaas yeelay alimaan billahi subxaanahu wa tacaala ama alimaan kitaab limaan ayuu ku khaas yeelay marka waxaa nabiga alayh salaatu wasalaam fi saxiixi muslim laga wariyey inuu nabiga yidhi alayh salaatu wasalaam xajka sanadkii xajka abubakar uu waday xujayada hogaaminayay inuu yihi nabiga alayh salaatu wasalaam alaa laa yadkhulu ljannata ilaa nafsun mu'mina jannada geli maayo u sheega dadka hala ogeysiiyo jannada inaysan gelaynin qof aan mu'min ahayn qof aan iimaan laga helin waayo marka iimaanka waa wuxuu leeyahay ahmiye weyni badan aada iyo aada u weyn oo dad qofka inuu daraaseeyo daraaseeyo daraaseeyo daraaseeyo u baahan si uu jannadii ilaahay u galo subxaana wa tacaala walidalika sheekh cabdiraxmaan ibn nasr asacdi kitaab uu leeyahay oo la yidhaahdo alwasaa'il almufida lilxayaati asaciida risaalo yar waaye laakiin waa risaalo aada u faa'iido badan risaalada yartaa wuxuu ku leeyahay wasaa-isha kuu faa'iideynaysa inaad ku noolaato nolol sharaf leh nolol macaan oo raaxa leh adduunka iyo aakhiradaba khaasan adduunka hadda aad joogto nolosh raaxa leh inaad ku noolaato oo yacni macaan wasaa-isha kuu faa'iideynayo ayuu kitaabkiisa risaalada kaga hadlay markaas sababaha nolosha keenayo wanaaggeeda ama nolosha macaankeeda keenayo waxa ugu horumariyey وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأصلها يعني أسباaبta ugu weyn oo qofka uu ku noolaanayo adduunka سaعaado wanaagsan iyo nolol wanaagsan ugu noolaanayo adduunka sababta ugu weyn waxa waaye buu yidhi aasaaskana u ah asalkana u ah huwa الإimaanu والcamaل الصاaلح waa alla rumaynta iyo camalka صاalixa ah labadaas ayaa keenaysa qofka nolol wanaagsan inuu ku noolaado adduunka waxaa la raadinaya waa nolol wanaagsan wuxuu soo deliishaday aayadda ilah u le qaala tacaala man camila صaalixا min dakari aw unhaa wa huwa muؤmin falanuxyiyannahu xayaaةa طayiba walanajziyannahum ajrahm biaxsani ma kanuu yacmaluun ninkii sameeya camal wanaagsan nadig iyo lab midkuu doona ha noqdee oo ilaahay rumaysan subxaanahu wa tacaala wa huwa mu'min isagoo mu'min ah falanuxyiyannahu xayaatan طayiba waxaan noolaysiinaynaa xayaata طayiba falanuxyiyannahu noolaysiinaa oo noolaysiina yani ilahay subxana wa tacala wuxuu adkaynaya qofka inuu ku noolaan doono xayaatan طayiba nolol wanaagsan adduunka inuu ku dhamaysanayo oo طayib ah oo aada u macaan oo aada u raaxo badan inuu ku noolaanayo walanajziyannahum ajrahum biaxsani ma kanuu yacmaluun waxaana ka abaalmarinaynaa aba ajarkoodii waxaan siinaynaa wixii ay sameeyeen wax ka qiimo badan baan siinayna marka iimaanku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha iyo camalka saalixa ah noloshaan waxyaalaha aad si raaxa laho wanaagsan ugu noolaan karta haddii aada xaqiijiso iimaanka wax looga baahan yahay qof walba wuxuu raadinayaa raaxuu raadinaya inuu raaxaystu raadinaya noloshiisa ninka madaxtinimada raadina wuxuu rabaa inuu raaxaysto midka cilmiga raadina wuxuu rabaa inuu raaxaysto naagta guurka raadinaysa waxay rabtaa inay raaxaysato nolosha wanaag bal ka hesho qoyskan iyo guurka inay nolol raaxaa ka hesho xataa kan daroogada cabay wuxuu raadinaya nolol raaxale oo degan ee waxbaa raaxaysa ka khamriga cabay wuxuu raadinayaa inuu raaxaysto noloshiisa qof walba wuxuu raadinayaa nolol macaan oo degan oo uu adduunkan ku noolaado inta saacadaha uu joogo oo aanu ku dhicin debression iyo madax wareer iyo maaragtay qalad degid la-aan iyo iyo iyo iyo feker iyo xanuun iyo hurdo la-aan waxaasoo dhan uu qof walba raadinayaa yani noloshii macaanke marka nin walbana meel uu ka raadinaya ninki wuxuu leeyahay darro way ku jirtaa nin wuxuu leeyahay khamrigay ku jirtaa nin wuxuu ku jiraa fasaadkay ku jirtaa nin wuxuu ka raadinaya madaxtinimo iyo inaad hesho power inaad heshid nin wuxuu ka raadinayaa yani cilmi iyo bug inaad dhex geshid ninba waxbuu ka raadinaya laakiin meesha furaheedii ah waa halka kan alimaanu billahi subxaana watacaala walcamal saalix iimaanka marka haddii aan ka hadalno culimada iimaanka wax badan ay ka hadleen ahlu sunna waljamaaca usuushooda waxaa ka mid ah iimaanka inuu yahay qowl iyo camal inuu yahay wax lagu hadlo ana aliimaana qawlun wa camal wax habka laga yidhaahdo hadal ah iyo shaqo la qabta inuu yahay yaziidu wayanqus iimaanka waana siyaadee waana nusqaama yaziidu biaaca wayanqusu bilmacsiya haddii aad taacad samaysay ilaahayna subxaanau watacaala iimaankaadi waa siyaaday haddii aad macsiya samayso dembi gashoona iimaankaadi waa nusqaamaya waxay ka mid tahay usuusha ahlusunna waljamaca iimaanka inuu ka kooban yahay qowl iyo camal inuu ka kooban yahay inuu kordho inuu hoosu dhaco iimaanka marka asal ahaan luqada carabiga waa af carabi asalka maxaa la yidhaahdaa luqa ahaan waxaa lagu tacriifiyey iimaanka tasdiiqu lqalbi almutadamin lilcilmi bilmusadaqi bihi qalbiga inaad ka rumayso qalbiga inaad ka rumayso rumayntaa qalbiga aad ka rumaysan tahay shaygaas oo xambaarsan inaad aqoon u leedahay waxa aad rumaynaysa waxaad rumaynaysa inaad aqoon u leedahay kaasaa luqad ahaan la yidhahda afka loo yaqaan yacni waxaas waa rumaysanahay waxa waa rumaysanahay waxa waa rumaysanahay qofku marka uu leeyahay qalbigiisay kaga guntan tahay wuxuuna og yahay waxaasuu rumaynaa waxa uu yahay for example hadduu yidhaha qofka aniga shuuciyada inay cadaaladtaha rumaysanahay shuuciyada inay cadaaladtaha rumaysanahay markuu leeyahay wuxuu rabaa inuu wuxuu rumaysanyaa wuu soo akriyey waa yaqaanaa waa soo daraasay jaamacad baa oga soo baxay waxbuu soo dhigtay intaa waa ku soo qancay markaa kadib uu rumeeyey inay tahay wax sax ah oo wax lagu horumarin karo oo maaragtay xaq ah saas markaasuu rumeey kara ninkii dimuqraadiyada i rumeeyey wahaakada isagana saasoo kale asna wuxuu leha dimuqraadiya anay rumaysanahay wax cadaalad ay tahay waxaan rumaysanahay in wax lagu wadi karo waxaan rumaysanaya inay horumar tahay marka rumaynta uu rumeeyey waxaa ka horeeyo yani almutadamin lilcilmi bilmusadaqi bihi waxa la rumaynayo in uu aqoon u leeyahay qofka waa saasoo kale yani markaa waddankaygaan rumaysanahay waxaan rumaysanahay maarata waxaasaan rumaysanahay qofku markuu yidhah qof kastoo yidhah waan rumaysanahay micnaheedu waxa waay waxaan aqaan waxaan rumeeyey oo waxaan ku qancay hadduusan ahayn qof hadda iska imac ah oo dadka iska raaca keliya hadduusan ahayn marka iimaanka saxda ka iimaankaasaa la luqad ahaan saasaa la yidhaha sharciga ahlusunna waljamaaca iyaga maaragtay taas maxaa u daliil luqada saas uu yahay ilaah subxaana watacala wuxuu leeyahay markuu nebi yuusuf ka sheekeynayey iyo walaalihiis wamaa anta bimu'minin lana walow kunaa saadiqiin nama rumaynaysid nama rumaynaysid aabbo yacquub bay ku jeedaan haddii xataa haddaan run sheegayn nooma rumaynaysid waxa aan sheegayn oo yuusuf uu dugaag cunaya wamaa anta bimu'minin lana walow kunaa saadiqiin tacriifka sharciga ah oo iimaanka lagu tacriifay tarci shacri marka sharci marka lagu leeyahay waxna waa wax luqada ahaan isagada yaallo laakiin waxna waa wax shareecada islaamka u taqaana shay walba labadaasuu leeyahay tacriifka sharciga ah sida ilaahay iyo u yaqaan iyo sunada nebiga macnaha laga soo saartay u sameeye macnaha tacriifka sharciga ah ama qeexidda sharciga ah waxaa lagu qeexay iimaanka jamiicu daacaat albaatilati wadaahira daacadda dhammaanteed ilaahay wixii loogu hogaansamo oo dhan midda qarsoon iyo midda muuqato midda muuqato iyo midda qarsoon marka waxaa soo hoosgelaya meesha qofka qalbiga wuxuu ka rumaysan yahay wuxuu carabka kaga hadlaayo iyo wuxuu xibnaha ka samaynayo saasa markaa ayaa kulli soo hoosgelaya wax alaala wixii daacad ah jamiicu daacaat albaatinati wadaahira fayatadaman ictiqaadu lqalbi wanutqu lisaan wacamalu jawaarix wax alaala wixii hogaansamid ilaahaya subxaana watacaala midka muuqata iyo midka qarsoon waxaa midka qarsoon waxaa soo gala wixii qalbiga aad ka ictiqaadinaysid waxaa soo gala wixii aafka aad uga hadlaysid iyo wixii xibnaha aad ka samaynaysid ahlu sunna waljamaaca madhabkooda waa sidaas wa murji'ada waa ka duwan tahay niman murji'a la yidhahdaa waxay leeyihin iyaga iimaanka waxaa la yidhaahdaa yani huwa nudqu bilisaan bas afkaad aad uga dhawaaqdo yani iimaankaadi waxa weye waa wa wa wa waxba kaloo aad u baahan tahay ma jirto wax kaloo aad u baahan tahay ma jirto imaam bukhaari raximah llah wuxuu yidhi markuu ka hadlaya iimaanka wa huwa qowl wa ficlu wayaziidu wayanqus iimaanka waa qowl iyo ficil wax lagu hadlo iyo wax la sameeyo yaziidu wayanqus waa kordhaa waana nusqaama alimaam bukhaari raximah llah imaam axmed ibn xambal wuxuu leeyahay isaga assunnatu an taqula alimaanu qowl wa camal sunnada waxaa ah jidkii nebiga waxaa ah alayh salaatu wasalaam inaad tidhaahdo iimaanka waa wax qowl iyo camal yaziidu wayanqus waana siyaado waana nusqaama warnoo imaan doontaa sababta keentay maaragtay yaziidu wayanqusta cumar bn cabdilcaziiz raximah llah wuxuu u qoray warqad ilaa cadiy bna cadiy in la yidhahdo warqad u qoray wuxuu yidhi ina liliimaani faraa'ida wa sharaa'ic wa xuduuda wa sunana waman istakmalaha istakmala aliimaan wman lam ystakmilha lam ystakmil iimaan fain acash fasaubayinuha lakum xata tacmaluu biha wain amat wain amut fama ana calaa suxbatikum bixariis cumar bin cabdilcaziiz wuxuu imaam caadil ayuu ahaa oo weyn maaragtay xataa khulafaa rashidiin baa lagu diriyaa inkastoo khilaafadii umawiyada oo waktigeedii ahaa marka wuxuu leeyahay cumar cabdilcaziiz raximah llah ina liliimaani faraa'ida wa sharaa'ic iimaanku wuxuu leeyahay faraduu leeyahay waxyaala waajibaaduu leeyahay iyo sharaa'ic buu leeyahay wa xuduudan wa sunana xadna waa leeyahay iyo sunnooyin faman istakmalaha ninkii faraa'ida iyo sharaa'icdiisa iyo sunantiisa iyo xuduuddiisa ninkii dhamaystirta istakmala iimaan iimaanka waa dhamaystirtay waman lam yastakmilha lam yastakmil iimaan ninkii aan dhamaystiranina iimaankii ma dhamaystiranin fa in acish fasaubayinuhaa lakum haddaan noolaado waa idin caddayn doonaa si aad ugu camal fashaa wain amut famaa ana calaa suxbatikum bixariis haddaan dhintana inaan idinla joogo oo madaxa idiin noqdo nin hadda ku dadaalaya ma ahay buu leeyay inaa idinla saaxiib marka wuxuu sheegay inuu leeyahay faraa'id iyo xuduud inuu leeyahay iyo sunan inuu leeyahay iimaanka iimaanka inuu leeyahay ayuu sheegay cumar cabdis raximah llah waana taabici nin taabico weyn waayo waa min aclam innaas dadka taabicinaga ugu cilm badnaa u kamid ah ragga taabiciinta ah wa hada mutawaatir can aimat alcilmi wasunna hadalkaas aimat alcilmi wasunna waxay doonaanba ha noqday hadalkaas mutawaatir ayuu ka yahay iimaanka inuu yahay qowl iyo camal yaziidu wayanqus imaam bukhaari wuxuu leeyahy raximah llah laqitu akara min alfi rajuli min alculamaai bilamsar fama ra'aytu axada yakhtalifu fi ana aliimaana qowlu wa camal wayaziidu wayanqus wuxuu le imam bukhari raximah llah waxaan la kulmay buu le akara min alfi rajuli min alculamaa kun nin wax ka badan oo culamaa ayaan la kulmay buu leeyahay magaalooyinkaana kula kulmay kala duwan dhulka caalam islaami ah dunida muslimka oo dhan buu tegey alimaam bukhaari ayuu ku wareegay cilmiga markuu raadinayay intaasoo dada culamaa la kulmay buu yidhi wax ka badan kun ayaan la kulmay buu yidhi famaa ra'aytu axada ma arkin buu yidhi qof yakhtalifu yani khilaafsan oo ka leexsan yani waxaa laga hadlaa markaa culama ahlu sunna waljamaca laga hadlaa mubtadicada laga hadli maayo dadka aanu firaqa daalla firqooyinka lunsan laga hadli maayo wuxuu leeyahay fi ana alimaana qowlun wa camal imaanku inuu yahay hadal iyo camal inuu yahay wayaziidu wayanqus inuu siyaado inuu nusqaamo wax isku khilaafsan wax isku haysto ma arkin buu yidhi yani waa masala ijmaaca mutawaatir ah culamada ma aragtay inuu yahay imaanka qowlun wa camal yaziidu wayanqus waxa waxa u daliila waxaa arrinta saa u caddeeyay culamada isugu raacday adilada qur-aanka faraha badan ayaa u daliil ah waxaa ilah leeyay subxaanahu watacaala huwa aladi anzla asakiinata fi quluubi اlmu'miniin liyazdaaduu iimaana maca iimaanihi ilah subxaanahu watacaala waa kii soo dejiyey quluubta mu'miniinta kusoo dejiyey xasiloonida anzla asakiinata fi quluubi lmu'miniin yani xasilooni ilah waa kusoo deji ka kusoo dejiyey mumin dadka mu'miniinta ah liyazdaaduu iimaana maca iimaanihim inay kororsadaan iimaankoodii iimaan kusii darsadaan ayaa ilaah ugu soo dejiyey subxaana wa tacaala ilahay markii xudaybiya maka inay damcaan ay soo cumraystaan yani ilaah subxaana wa tacaala xasilooni ayuu dejiyey qalbigooda dagaalkii uxud markay ku jireen xasilooni baa ilahay qalbiga dejiyey ilaa qofka qaarkood ay hurdo qabanaysay maaragtay yani saas oo kale marka si ay iimaan u kororsadaan marba mar ka dambe u korsadaan alla rumayn subxaana wa tacaala iyo waxa ay ku socdaan inuu xaq yahay marba maalinta ka dambayso sababta saxaabada laa dadka ugu iimaan badanay ahayd sababtay ugu imaan badan waa waxbay aayaadka ilahi waxay ku arkeen indhahooday ku arkeen marka markaa aayad aragtid ba iimaana kuu ziyaadahay markaa shay mucjizaa aragtid oo khaariqulcaada ah yani waxaa kuu ziyaada iimaan baa kuu ziyaada waa la oomay nabiga alayh salaatu wasalaam aad baa loo oomay iyadoo dagaaladii duulaamada qaar kamida lagu jiro biyaa la waayay nag dadkii waa halaagsami wa yani waa la halaagsami gaaray ilaahay buu baryay subxaana wa tacaala markaasaa ilaahay roob soo dejiyey jala wacala roobaa ilaahay keenay roobkiia weelashi laga buuxsan markaa nabigu wuxuu alay slat ashhadu anii rasuul llah waxaan waxaan dirayaa in inaan ahay rasuul ilahay subxana wa taala iimaana u kordhay zaada iimaan yani iimaan buu korsanaya dadkii la jooga indhahooda markay ku arkaan iimaanay kororsanaya cunto yaraa nabiga alayh isalaatu wasalaam dadkii agaajira maxaa haray cunta cuntada hala keeno meel buu ku shubay dadkii oo dhan baa weelashii ka buuxsaday ninkii weelka ka buuxsaday oo saa u taagnaa iyo ninkaan u taagna isku iimaan ma aha ninkii arkaya nabiga alayh isalaatu wasalaam mucjizadaa dhacays hortiisa ka dhacaysay ninkaas waa ka iimaan badan yahay ninkaan joogin meesha saxaabadu saasay yani dalaa'il nubuwa iyo islaamka inuu xaq yahay yani waxay ah dadka ugu iimaan weyne ahay ugu rumayn badan meesha ugu sarraysa dadka joogin ah walidalika haddaa aragto waad yaabaysaa markaa akriso ninba ninka kale waa ka yaab badan yahay sida markuu islaamka rumeeyey oo uu soo galay ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa iyo siduu u qaatay sharaa'icda ilaahay subxana wa tacaala waxaa kaloo alla leeyahy subxana wa taala marka aayadda waxaa laga qaadanaya iimaanka inuu ziyaada laga qaadanaya ilah waxaa kaloo aayaddu kale ku leeyahay fi suurati taha aayadda yani toddobaatan iyo lix wuxuu alla ku leey wayaziid llahu ladina اhtadow huda wayaziid llahu ilah wuxuu uku siyaadiyaa aladiina اhtadow kuwii hanuuneen oo hanuunka raadiyeen oo xaqa maarata laazimeen hudan hanuun baa ilahay u ziyaadiya subxana wa taala hanuun baa ilahay u kordhiya iimaan baa ilahay u kordhiya subxana wa taala waxaa kaloo alla yidhi fi suurati axzaab walamaa ra'a almu'minuuna axzaab qaluu hada ma wacadana allah warasuulu wasadaqa allah warasuulu wama zaadahum ila iimaana wa tasliima waxay yidhahdeen dagaalkii axzaab waa laisu soo baystay muslimiinta geesaha waxaa ciidamo aan laysu keenin weligood aan laysu keenin waxaa laysu keenay quraysh maka oo waxbaan ka maqnayn iyada iyo waxeedii isku wadatay waxaa la keenay bani khadfaan niman la yidhahdo qabailka ugu fara badan jidta carab ka mid ah waxaa ka soo qayb gelay yahuudi o dhan intaasoo ciidana laisugu soo laisku soo habeeyey markaasaa waxaa la keenay ciidan aan horay loo weligeed loo abaabulin baa waxaa lagu soo dulaan lagu soo qaaday magaalada maka geesaha laga soo fadhiisay afar iyo toban kun ciidan gaara lasoo dul fadhiisay waxaa la geedkaas halka aan ka siibna kulligiis o dhan waxaa nagu marka ilahay marka wuxuu yidhi subxaana watacaala walamaa ra'a almu'minuuna alaxzaab dadkii alla rumeeyey dadkii alla rumeeyey markay arkeen wixii isi soo baxi allah iski faraha badna oo intaasoo kala duwan ah oo nin walba ku jira oo dadaan waxba isugu jirin xataa ay ku jiraan oo sidaas isusoo bahaystay xataa kuwa yahuud oo dhex degana maka oo nabiga heshiiskula laha waa ka baxeen markii balla ka baxen bani qurayda nimanka le ee ugu dambeeyey oo magaalada dhexdeeda la degan marka waxay yidhahdeen walamaa ra'a almu'minuun alaxzaab dadkii isi soo bahaystay xisbiyaasha soo bahaystay markay arkeen maxay yidhaahdeen qaaluu hada maa wacadana allahu warasuul kan waxa waaya midkii ilaahay noo ballanqaaday subxana wa tacaala wuxuu ilaahay yo noo yabohay waayo midka kan ilaahay inuu naga sarraysiin doono dadka kan isi soo bahaystay diintiisana ilaahay kor u dhigi doono subxana wa tacaala wa sadaqa allahu warasuulu ilaahiyo rasuulkiisana run bay sheegeen hadalkaa fiili yani run bay sheegeen ilahi subxana inuu diintiisa u gargaarayo rasul rasuulkiisa inuusan hoojinaynin warka uu sheegay alla subxaana wa tacaala waa war xaqa waay waa war saxa waay sida munaafiqiinta ma dhahayaan maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruura ilaahay rasuulkiisa waxay noo ballan qaadeen inayna halaagaan inay jar naga tuuraan waa kan maanta waa nala tirtiraya maaragtay waa waa nala baabi'inaya intaasoo ciidan maanta yani talaxumadeenna waay waxa maaragtaas boqol hadal ay ku hadleen ilahi wuu noo soo naqliyay subxana wa tacala maa wacadana allahu warasuuluhu ina buyuutana cawra wama hiya bicawra in yuriiduuna ilaa firaara marka alla wuxu us walamaa ra'a almu'minuuna axzaab qaaluu hada ma wacadana allahu warasuul waxay yidhahdeen wix ilahay noo bayabohay waa ka nasri ilahay meeshaa naga siin doona subxana wa tacala wasadaqa allahu warasuuluh ilaahay rasuulkiisana run bay sheegeen marka maxalushaahidka aan rabno waxa waaye maxay u kordhisay arrinta wamaa zaadahum ilaa iimaana uma ay kordhinin wax kale dadkii cabsidii farabad iyo weerarkii iyo dagaalkii lagu soo qaaday waxay u kordhisay oo keliya alla rumayn subxana wa taala wamaa zaadahum ilaa iimaanan iyo wa tasliiman ogaansan ilaa loo ogaansan intaasay u kordhisay keliya iimaanay ka sii kordhisadeen ilah bay sii la rumayn bay kasii qaadeen subxana wa taala marka iimaanka inuu siyaadayo oo kordhaayo aad marka ayaa garanaysaa meesha culummada hadalka meeshay kasoo istinbaadeen inuu halka ay nusuusta abu dar alkhafari waxaa la yidhahdaa ya rasuulku wuxuu warsaday alayh isalaatu wasalaam can aliimaan ayuu warsaday nabiga alayh isalaatu wasalaam markaasu wuxuu yihi fatala calayhi nabiy sal alay wasalam nabigu wuxuu ku dul akriyay aayadatan laysa bira an tuwalluu wujuhakum qibala almashriq walmagrib walakina albira man aamana billahi walyawmi alaakhir walmalaa'ikati walkitaabi walnabiyiin وأtى الmاl عlى xbه dwi القربى واليتامى والمasاkين وبن السبيل والساhلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآtى الزكاة والموفوna بعهdهم إذا عاhdوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أuلئka الذين صدقوا وأuلئka هم المتقون في sورة البقرة aيda تdبي tdبaatan يعني نبg وxu أkriyay suuرadatan وxu al لh سuبحaنه وتaعالى samaha ma aha iimaankaa la weydiiyey marka iimaanka la weydiiy ayadan u akriy wuxuu yihi laysa albira an tuwalluu wujuhakum qibala mashriq walmaqrib yani ma aha samaha inaad bari iyo galbeed ujeesataan midnaba laakiin samaha waxa waaye man aamana billah ninkii alla rumeeyey subxaana wa tacaala walyawmi alaakhiri maalinkii dambeeyna rumeey maalinta qiyaama rumeey wlmalaaikati rumeey malaaigti wlkitaab wاnnabiyiin waata almaala xoolaha bixiyey calaa xubihi isagoo jecel xoolahaas dawi lqurba walyataama qaraabadii iyo agoontii walmasaakiin siiyey wabna sabiili yani jidka ninka u saaxiibka musaafirkaa wasaa'iliin iyo kuwa masaakiinta wax weydinayo wa fi riqaabi addoommadii xorayntooda wa aqaama salaata salaada ogey wa aata zakaata walmuufuuna bicahdihim idaa caahaduu kuwa ballankooda oofiya haddii ay ballamaan wsaabiriina kuwa ku sabra fi lba'saa'i wاdara yani dhibka dagaalka iyo faqriga iyo ku sabra jirada wa xiina albaasi iyo shugada markay taagan tahay ulaa'ika kuwa aladiina sadaquu waa kuwii runta sheegay wa ulaa'ika hum lmuttaquun ulaa'ika aladiina sadaquu kuwa waa kuwa alla rumaynta ka dhabeeyey waay wa ulaa'ika hum lmuttaquun kuwa waa kuwa ilaahay subxaana wa tacaala ka baqaya iimaanka iyo islaamka maxaa udhexeey farqiga udhexeey muxuu yahay islaamnimada waxaa la yidhahdaa waa hogaansan alislaam waa isdhiibid waay hogaansan waay sharci waa shareeca islaamka waxaa lagu tacriifiyaa yani qofka yani marka uu islaamnimada aysan la socon iimaan haddaan lagu darin oo islaamnimo keligeed la yidhaahdo waxaa loo jeedaa diinta oo dhan baa loo jeeda haddaan iimaan la soconin oo islaam la yidhahdo keligiis waxa la waa diinta oo dhan baa loo jeedaa waxa uu daliil ah sida ilah yiri subxana watacaala ina addiina cinda allahi alislaam diinta ilahay agtiisa waa islaamnimada ina addiina cinda allahi alislaam diinta ilahay agtiisa waa islaamnimada marka haddii laakiin iimaanka uu la socdo oo iimaan iyo islaamnimo la israaciyo waxaa loo jeedaa islaamnimada waxaa loo jeeda alacmaal walaqwaal daahira camalka kor loo samaynaayo oo banaanka kore laga samaynaayo daahirka ah hawsha la qabanaayo iimaankana duuna alumuur alictiqaad iyadoo aan loo jeedin umuuraha hoose oo uurka ah wixii rumayn ku saabsan iimaan baa la leeyahay wixii samayn camal qabashadiisa ah zaka bixinteeda jihaad gelidiisa waxaasoo dhan wixii acmaasha koroo salaada tukashadeeda acmaasha koree muuqata ee qofka uu qabanayo gacanhasa ka qabanayo acmaashaas waxaa la yidhaahdaa yani waxaa la yidhahdaa markaa ayaa la yidhahdaa islaamnimada yani kuma marka wixii caqiide ah waa laga reebaya oo marka wixii caqiidaa iimaanka ayaa lagu fasiraya waxaa laga qaadanayaa xadiiska jibriil dheer oo ku weydiiyey mal islaam mal iimaan mal ixsaan saddexdaa shay ku weydiiyey xadiiska jibriil wuxuu islaamnimada maxay tahay mal islaam akhbirnii can islaam qaala atashhadu an laa ilaha illa allah وأن محمد رسول وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال ما الإيمان أن تؤمن, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال صدقت مركا إيمان كان وحل إلى روح قلبك إسلام من وحل إلى روح موضوع قرآن وحا أرنتاس إلهي وكعدينا سبحانه وتعالى آياته ilah uu ku leeyahy qaalat alacraabu aamana qul lam tu'minuu walakin quluu aslamna walama yadkul اliimaanu fii quluubikum dadkii reebaadiyaha waxay yidhahdeen acraabtii islaamka marku xoogaa xoogeysay usoo u yimid nabiga iyagoo aan la dagaalamin oo markaa yani islaamka usoo hogaansamay ayaa waxay yidhaahdeen aamana waa rumaynay bay yidhahdeen qaalat alacraabu aamana markaasa alla wuxuu yihi subxaanah watacaala qul lam tu'minuu maydaan rumayn qul waxaad tidhahdaa lam tu'minuu weli ma adan rumayn ma rumayn walaakin quluu aslamna waxaad tidhahdaan waa hogaansanay islaamka xukunkiisaan u hogaansanay shareecada islaamkaan u hogaansanay xalaashii xaaraantaan u hogaansanay wax lala wixii yaan u hogaansanay oo yani waxaan hoos imid nabiga xukunkiisa alayh isalaatu wasalaam walamaa yadkulu iimaanu fii quluubikum weli ma gelin iimaanka qalbigiinu leeyahay ilah subxaana watacala iimaanka qalbigiina weli ma gelin alla rumaynta qalbigiina weli ma gelin subxana watacala qofka iimaanka qalbigiisa galo waa ka duwan yahay marka marka xadiiska aayadda waxaa laga qaadanaya iimaanka inuu yahay waxa gudaha ku jira oo rumaynta ah jasminta ilahay w inuu xaq yahay waa kala duwan tahay marka runtii iimaanka waa shay ka duwan isdhiibidda iyo qofka inuu maaragtay acmaasha daahirka asamay waa isu imaanayaan laakiin qofka waxaa dheg munaafiqiinta nimanka la dhihi jiray waxay u hogaansaneen nabiga alay slat waa soomi jireen zakay bixin jireen jihaadka qayb geli jireen maaragtay maca dalika waxay ahayn fi daraki alasfali min annaar ayay gelayeen godka ugu hooseeya naartay gelayan gaalada xataa waa kasii hoosey leanna wixii ay ma rumaysnayn iimaan dhaba qalbiga kama rumaysnayn ilahi subxana watacala kitaabka ilaahay dhab ahaan qalbiga ogama rumayso marka rumaynta waa shay qofka qalbiga inuu ka jazmiyo ay tahay oo aad meesha ugu hooseyso samiimka qalbiga ya ictiqaad waxaa la yidhahdaa min caqada waa guntay ala yidhahda waxa marka la guntaa la yidhahda caqad qalbiga hal meel wax ku guntadaa meel wuxuu le wax ku guntada qof walba asaa garana meesha a wax ku gunuda waxaa ku gunuday oo alla rumaynta ah subxaana watacaala kaasaa iimaanka la yidhahda hada huwa aliimaan waxa kaleentana isagaa dhaqaaja tumina biاllah wamalaa'ikatihi wakutubihi warasulihi walyawmi alaakhir bilqadari khayrihi wa shar iimaanka halkaas waa yani waxaa la yidhahdaa yani abubakr dadka wax kale ugama hormarin wuxuu uga hormaray yani shay qalbigiisa ku weynaado shay qalbigiisa ku weynaado oo iimaanka ah waxaa la yidhi iimaanka abubakr iyo iimaanka dadka ka odhan haddii miisaan laysu saaro waxaan rajaxnaan lahaa iimaanka abubakran rajaxnaan lahaa leanna haddaad fiiriso abubakr radi allahu anu nabigu rumeey dadki ugu horrey rumeey u ah inuu xaq yahay nabiga alayh isalaatu wasalaam waxa uu la yimidna uu xaq yahay cabaas ibn cabdilqayb baa wuxuu leeyahay maaragtay saddex iyagoo ahay islaamka zayd ibnu xaarisa iyo nabiga alayh isalaatu wasalaam iyo isaga cabaas wuxuu leeyahay saddexdaa qof keliya wax la diin ah saddexdaa qof waxa ay hadda wataan wax la diin ah ma jiro iyagoo tukana waa keligood maxaa umaynaysa marka rumaynta uu rumaysiya inuu islaamka xaq yahay intee bay laegta abubakr islaam micraajkaa loo yimid waxaa la yidhi abubakr saaxiibka maanta waxaad uga tegaysaa uu la yimid aan kuu sheegay inuu waxba haynin uu kuu sheegay haye muxuu yidhi xalaan baytulmaqdis tagayo isla xalaanka soo noqday markaas isaga inuu yihi ma la huba or bas ha wa waa yiri waa la huba idan waa rumaysan u yidhahda au rumayn inii la usadiqu wa abcada min dalika u rumaynaya xataa hadduu yidhah cerkaan tagay oo war ka keena hadduu yidhah waa rumayna marka waa shay qalbiga ku jiro shay qalbiga ku jiro weyn waay saxaabadu waxaa jira waa rumayn nabiga xaqnimadiisa alayh isalatu wasalaam walidalika bikuli kelima uu nabiga ku hadla alayh isalaatu wasalaam war kasta uu nabiga sheegay alayh isalaatu wasalaam su-aal kama joogin masaxa mase sax maa la iskuma bahaysan mar bay waxay yidhahdeen saxaabada ya rasuul allah aayaddaa kusoo degtay maaragtay ilaah subxana wataala uu leeyahay lilahi ma fi samaawaati wama fi alard wain tubduu ma fi anfusikum aw tukfuuh yuxaasibkum bihi llah fayakfiru liman yashaa wa yucadibu man yashaa wallahu calaa kuli shayin yani ilaah subxaana watacaala cerkii dhulkasa iskale wixii aad uurka ku qarsataan iyo waxaad muujistaan waa idin xisaaba ilaah subxana wataala aayadda waxay ka marka wixii uurka kusoo dhaco oo dhan wixii khataraadka oo dhan ma la xisaabinayo saasay rasuulka u yimid in yidhaahdeen ilaahay wax badan oo kugu soo diray rasuulka ilaahay waana rumayno waa ku camal fal laakiin ma waxaan ma awoodo yani waxaan sirta ah maaragtay ina wixii dhaco khataraadka iyo wixii qalbiga taf ku siraahdo dhan iyo kulli in naloo xisaabiyo ma awoodnay de marka waa la canaantay nabigu canaantay alayh isalaatu wasalaam aad buu canaantay marka waxaa la yidhi waa inaad rumaysaan waxa ilah yihi subxana wa tacala hadal ha keenina hadal ma jiro quluu aamana billah waxaad tirahdeen maaragtay rasuulku waa rumey amana rasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi wاlmu'minuun kul aamana biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warasulihi laa nufariqu bayna axadi min rusulihi waqalu samicnaa waatacnaa gufraanaka rabbana laa yukalif llahu nafsa ila wusha laakin waxa way waa meel waa lasoo taabanaa meesha ugu dambaysa la riixaya waa la riixaya wax kasta ilah hadal ma keeni kartaa waa inaad rumaysaan oo aad sidiisa u qaadataan sida ilahay dalika hadal lama soo celin wax soo celin jira ma jiro waxa la dhihi jira nabiga ma ilaahay baa ku amray nabi alla mas waxa waa wax aan talo kaleen intaasaa la weydiin jiray basa nabiga alayh salatu wasalam hadduu yidhah waa idin furtalo waa ra'yi iyo iyo maaragtay ijtihaad markaasa ra'yi ka dhiiban jira laakin waxyi hadduu yahay waxay rumaysnaayeen kulligiis inuu xaq saasay dhihi jire marka yani waa reebaadiyaha waxay yidhahdeen qulu waqaalat alacraabu aamana qul lam tu'minuu walakin quluu aslamna ilahay saas uri subxana watacala ma aydaan rumaynin weli walama yadkul aliimaanu fii qulubikum aayaddaas yani waa aayad yaab lawa walama yadkul aliimaanu qofka iimaanka uu galo waa laga garanaya waxaa laga garanaya dhaqankiisaa laga garanaya waxaa laga garanaya maarata camalkiisaa laga garanaya waxaa laga garanayaa yani waxaa laga garanaya fikirkiisaa laga garanaya waxaa laga garanaya wuxuu qorayo qoraalkiisaa laga garanaya inuu ilahay rumaysiya subxana wa tacala marka walamaa yadkulu اliimaanu fii quluubikum iimaanka weli ma gelin qalbigiina ayuu ilaah yihi subxaana wa tacaala marka walidaalika hiraqal mark boqorkii hiraqala markuu weydiinayey nebiga xawaashiisu warsanayey abu sufyaan iyo rag quraysh ka mida uu yidhi ii raadiya nin ninkan meeshaa kasoo baxay la sheegayo nebinimada sheeganaya nima wax ka weydiiye raadiya abu sufyaan qolo mushrikiin ah oo quraysh markaas ku kacsanaa nebiga raggii la dagaalsan ahaa ugu darnaa weliba ayaa lasoo helay oo safar ku joogay maaragtay ku joogay shaam waa loo geeyey markaasu wuxu su-aalo weydiiyey toban su-aalood meelahaas weydiy su-aalo weydiye waxaa ka mid ah wuxuu yihi dadka ma dadka galay isaga oo rumeeyey gadaal ma usoo noqdaan nacayb ay nacaayeen diintiisa markaasuu yihi maya nin galay diintiisa ma soo noqday marka wuxuu yihi waa nebi ninka kan marka wuxuu yihi markuu arrintaa kaada fakadalika waxaa idin weydiiyey ninkii gala ma ka soo noqonayaa markaasaad tirahdeen maya fakadalika aliimaanu idaa khaalad idaa khaaladat bashaashatuhu lqalbu iimaanka waa sidaas haddii uu dhex galo uu cabo yani bashaashadiisa qalbiga hadday gasho wax qalbiga cabo ma soo noqonayo qof ma soo noqonayo qof iimaanka hadduu qalbiga bashaashadiisa gasho dib usoo noqon marka calaamaduu leeyahy iimaankii culusumad lagu gartuu leeyahay walamaa yadkulu liimaanu fii quluubikum iimaanka qalbigiina ma gelin weli iimaanka qalbigii weli ma gelin alla subxana watacala marka yani waxaa aayaddan loo dariishanayaa inuu yahay acmaasha qalbiga ah inuu yahay fi suurat alxujraat ayada afar iyo tobnaad waayo iimaanka marka waxa waaye saasaan soo sheegnay rumaynta imaan waxaa idhahdaa tasdiiq rumayn sharcigana waxaana soo niri maaragtay isagana haddii haddii keligiis la yidhaahdo imaan keligiis haddii la sheego waxa oo islaam uusan la soconin waxaa soo gelaya isagana sidoo kale waxaa loola dan leeyahay diinta oo dhan baa loo dan leeyahy haddii imaan la yidhahdo oo aan islaamnimo la sheegin taasaa loo jeedaa marka sidii islaamnimada aan kusoo fasirna oo kaleeto taas oo kale marka haddii laakiin islaamnimada marka waxaa loo jeedaa yani ha noqoto wax la rumaynaayo ha noqoto qowl ha noqoto ficil marka yani si harusoo sheegno o kale islamnimada waxaan kusoo tacriifino oo kale ayuu asagana tacriifkaasu qaadanaya haddii keligiis meel aan lagu sheeg ama haddii islaamnimada lala xariiriyo waxaa loo jeedaa isagana waxa qalbiga ku jira loo jeeda acmaasha iimaanka qulubta ayaa loo danleeyay haddii mar lagu sheego haddii labadooda yani isla sheego waa kala baxaya walidalika culamadu waxay yihahdeen ida ijtamaca ida iftaraqa ijtamaca wa in ijtamaca iftaraqa iimaanka iyo islaamnimada haddii ay isla joogaanna waa kala baxaya oo laba macnoo kala duwanaya haddii ay kala maqan yihiin oo midba gaarkiisa u taagan yahayna waa isu imaanaya mid walba kii kalu ayuu ayuu masalaya marka nusuusta markaa aragto islaam keligiisu la leeyahay marka musamihii iimaanka waa soo hoosgelayaa marka iimaan keligiis taagan yahayna musamihii islaamka waa soo hoosgalay saasay culamadu yidhahdeen marka yani ibn xajar wuxuu leeyahay marka waxaa soo hoosgalaya dhammaan maaragtay ictiqaadaadka haddii maaragtay keligi haddii lala sheegay islaamnimada ibn xajar wuxuu leeyahay wlkalaamu huna fi maqaamayn hadalka meeshan ahayno waa laba maqaam buu leeyahay kownuhu qawla wa camal iimaanka uu yahay qowl iyo camal kan kale maqaamka labaad waxa waye kownuhu yaziid wa yanqus laba qaybood aan u kala qaaday markuu horeysa inuu yahay qowl wax lagu hadlo iyo camal la sameeyo kan labaad waxa waaye inuu kordho iyo inuu hoos u dhaco haddaan qowlka waxaan ula jeednaa buu leeyahay qowlun waa camal qowl haddii la yidhahdo iimaanka waa qowl wax lagu hadlo waxaa loola jeedaba annutqu bishahaadateyn in lagu dhawaaqo labada kelimo tawxiidka ah laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulu llah camalkana waxaa loo jeedaa buu yidhi maa huwa acamu min camali lqalbi wax ka caamsan yani camalka qalbiga yani maa huwa acam waxa caamka ah ayaa loola jeedaa oo ah min camali lqalbi qalbiga xataa camal buu samaynaya waxaa rumaynta uu rumaynayo tawxiidka iyo rasuulka risaaladiisa alayh isalaatu wasalaam waxay noqonaysaa lafteed waa hawl uu qabtay qalbigii naftiisa marka camalka qalbiga ah waa soo gelaya wljawaarix xibnaha camalkooda waa soo gelaya ma saas oo kale camal qalbi wljawaarix marka waxaa soo galaa buu yidhi liyadkula اctiqaadaat wاlcibaadaat cibaadaadka iyo caqiidada wixii al rumaynaya soo gelayo wa muraadu man adkhala dalika fi tacriif اliimaan yani ninka geliyey imaanka tacriifkiisa waman nafaahu ninkii u diiday oo ka saaray yani camalka iimaanka ka saaray inamaa huwa binadri ilaa maa cinda allahi tacaala wuxuu fiirinayaa keliya waxa alla agtiisa ah subxaana wa tacaala salafkii fasalafu qaaluu ibn xajar wuxuu le salafku waxay yidhahdeen huwa ictiqaadu lqalbi qalbiga wax laga caqiideeyo wa nudqun bilisaan carabko lagaga dhawaaqo wa camalu bilarkaan iyo xibnahaadii oo ku camal falo wixii qalbigaad ka rumaysay carabkana kaga dhawaaqday wa araaduu bidalika arrinkaa wuxuu la jeer ibn xajar ana alacmaala acmaasha shardun fii kamaalihi iimaanka kaamilnimadiisa inay shardi u tahay wa min hunaa meeshana wuxuu yidhi nasha'a lahum waxaa ka dhashay alqawlu biziyaadati wannaqs inay yidhaahdaan iimaanka waa ziyaadaa waana nusqaamaa halkaanuu ka yimid buu leeyahay oo yani acmaasha waxay ka mid tahay yani min shuruudi kamaalihi iimaanka inuu kaamil noqdo ee guntamidiisa hore shardi umaaha waxay shardi u tahay min acmaali kamaalihi u tahay iimaanka inuu kaamilnimadiisa ay shardi u tahay markaasi waxay meeshan kasoo geliyeen buu yidhi acmaashii iimaankay juzi ka mid tahay laakiin waxay tahay min shardia inuu imaankaa dhamaystirmo oo kor u kaco waa in camal waafaqo camal raaco markaas waxay yidhahdeen halkaani waxay ka keeneen buu yidhi wa min hunaa nasha'a lahum alqowlu biziyaadati wannaqs wlmurjia qaaluu murjiada iyagu waxay yidhahdeen huwa ictiqaadun wa nudqun faqad inaad ictiqaadiso ilaahay inuu xaq yahay waaxid yahay keligiis iyo maaragtay inaad ku hadasho bisalkaa rabo oo waxay yidhaahdeen camalka ma soo gelayo iimaanka musamihiisii ka mid maaha qoladaa murji'ada ah nin kasta oo afka isaga dhawaaqa oo aan waxba ku darin waa murji u noqonayo murji wuxuu galaya qolada irjaa u gelayo oo leh maaragtay anigu waa shahata anigu waa maaragtay waa rumaysanahay ilahay waxna kuma daraayo waxba malaha dadka qaar a kuleeyahay maaragtay anigu iimaankayga waa buuxaa sababta wax ma gardarayso wax ma caayo wax ma xanto wax ma mana tukado ma soomo maaragtay wuxuu kudhaha khamri aniga ma cabo maaragtay saas ma ma tukanayo ma soomaayo ma yani wax amaalaho khayr oo kale u samaynaa ma jirto asaasiyaadkii islaamka o dhan arkaanta islaamka wuxuu ka hayo waxbaba kama hayo tirirka islaamka o dhan ilaa inuu kaga hadlay maaha marka murjada nimanka waxay leeyihiin waa firqa lunsan oo daalla min firaqi daalla ka mid ah marka waxay leeyihin ictiqaada wa nudqun faqad waa inay ictiqaadiso waa ku dhawaaqdo keliya wadalika waxay leeyihin nabi maxamed iimaankiisa alayh isalaatu wasalaam iyo qof kasta oo fardi ahoo dadka ka mid ah iimaankooda waa isku mid ay leeyihin maarta wax udhexeeya ma jiraan iimaankooda waa isku mid maarta saas dadka dhan iimaanka waa isku mid marka ma laha maarata wax ka ziyaado dheeraada malaha marka qoladaas saasay leeyihiin waa waa firqa daalla marka wuxuu le ibn xajar murjada saasay yidhahdeen wlkaramiya qolada qaaluu waxay yidhahdeen huwa nudqun faqad waa hadal keliya lagaa rabaa xataa qalbigaadan ka ictiqaadsanaani inaad ka tiraahdo maaragtay karamiya waa qoladaa firqa daalla waa iyagana inaad ku hadasho inaad tiraahdo maaragtay afka keliya ka ashhaadato bisaa lagaa rabaa wax kale lagama rabo muctazilada waxay yidhahdeen huwa alcamalu walnudqu walictiqaad waxay yidhaha iyagu waa camal iyo nudqi iyo ictiqaad falfarqu marka maxaa udhexeeyo muctaziladii ahlusunna waljamaca maxaa udhexeeyo waxay dhaha camal iyo nudqi iyo ictiqaad waa saddexdaasay yidhahdeen muctaziladii waxaa udhexeeya dadka ahlusunna waljamaca walfarqu bayna almuctazilati wa bayna asalaf wuxuu leya ibnu xajar ana almuctazilata jacaluu acmaala sharda fi sixatihi acmaashu waxay ka dhigeen iyaga yani shardi fi sixati liimaanay ka dhigeen yani saasay ka dhigeen oo yani waxa waaye hadduu camalka ka taga qofka si hadduu uga tago ahlu sunna waxay leeyihiin mararka qaarku waa caasiyuu noqonaya diintii kama baxa ilaa yakhruja can milla laakiin iyagu waxay leeyihiin camal hadduusan jirin maarata qofkii diinta banaanka uga baxaya camaasha qaarkood hadduusan laakiin yani waxa waaye saasay uga dhigaan shardi lisixati ileyh waa inuu qofka camalka udhawasa salafku waxay leeyihin jacaluuha sharda fi kamaalihi asaaska guntanka iimaanka u horeeyo waa inuu ku dhawaaqa qofka yani tawxiidka waa inuu ku dhawaaqa kelmadii tawxiidka ahayd ilahi subxaana watacaala iyo risaaladii nebiga waa inuu rumeeyo ilah waa inuu malaigta inuu rumeeya taas marku hadduu ku dhawaaqo waa guntamay qofkii islaamkaas oo kale guntankii asaaska ahaa waa guntay laakiin waxaa la rabaa inuu camalkii ku daro camalkii markaa iimaankii as meel uhooseyso salka uhooseyso oo dadku isaga mid ahaayeen oo inta ugu hooseyso minimumka ah intaas wuu guntamaya markuu ku dhawaaqo qofkii tawxiidkii iyo kelimadii islaamnimadii ku dhawaaqo islaamku wuu soo galo qofki waa muslim waxaa jir saxaabada ridwan ullahi calayhim nin baa soo islaamay dagaal iyadoo nabigu ku jira alayh isalaatu wasalaam markaasu nima ashahaataa masalan soo gal ah oo soo dagaala marka wuxuu yii nabig alay isalaatu wasalaam ku dhawaaq shahaada tawxiidka ku dhawaaq reebu cali dagaalam marka tawxiidka ku dhawaaqay oo ku ashahaatay waa dagaalamay waa la dilay waa shahiiday dagaalku shahiid camila qaliilan uu nabiga alayh isalaatu wasalaam oo ugu jira kaiira wax badana la ajirsiina ka marka yani waxa waaye salaad ma tukanin soon ma samaynin waxa ma samaynin acmaashii jihaadka inkastuu ka qayb gala jihaadku camal ka mid yahay laakiin acmaashii kale ma uusan samaynin marka yani guntanka asaaska waa ka guntama laakiin iimaanka waa inuu la socdaa si waa inuu camal sameeyaa qofka imaan mujarad imaan keligiis ma joogayo meeshiis waa ba-aya markaa qofka marka camalkii wuxuu shardiga ahlsun waxay ihahdeen alcamal shardun fi sixati kamaal aliimaan walaysa shardun fi sixati ansixinta asaaska hore qofka islaam ma noqonayo marka hore muxuu islaamku noqonaya asaaska hore hadduu ashahaato islaam waaye soo gala islaamka xadar islaamkaa soo gala laakiin waxaa laga rabaa camalkaa laga rabaa si iimaankiisi uu u buuxsamo oo kaamilu noqdo iimaankiisi wuxuu ugu jooga meesha oose qarku hooseysu jooga oo guntanka iyagu waxay leeyihiin maaragtay camalka haduuna haddana hadduun camal samaynin maba asaxay maba guntamayo iimaanka markuu horeyso oo markaa qofkii camalkii hadduu ka tago acmaasha qaarkeed hadduu ka tago waxaan kufri ahayn waxay leeyihin markaa waa qofkii iimaankiisi dhan waa burburi waa ka teg maxaa yale shardibu u ahaa camalka asixitaankiisa salaam waxay la tahay inay idiin muuqato insha allahu tacaala marka saasuu ley ibn xajar raximahullah wuxuu leeyahay maarata farqiga udhexeeyo wa yani wاlfarqu bayna اmuctazila wa bayna الslf an اlmuctazila jacaluu اacmaal sharda fi sixatihi wاslfu jacaluuha sharda fi kamaalihi maqaamka labaad wuxuu yihi waxa waay imaanka qeybtiisa laba maqaamkiisa labaad oo hubin lagu istaago wuxuu leeyahy fadahaba الslfu ilaa ana alimaana yaziid wayanqus slku waxay ku tageen imaanka inuu kordho inuuna hoos u dhaco wa ankara dalika aktaru mutakalimiin dadka mutakalimiinta badankood ahlu kalaamka waa yanragga ashaacirada iyo yani cilmu kalaamka ku qolada cilmu kalaamka wuxuu bilowday waa falsafo waa falsafo nooc ka mid ah waa muslimiinta waagi hore markay dhul bada mura falsafo ma jirin marka nin maamuun la yidhaahdo khilaafadii caba ee kamid ahaa cabaasiyiinta kamid ahaa ayaa wuxuu sameeyey muslimiinta technologigay soo qaadan jireen laakiin wixii caqiide iyo akhlaaq iyo waxaa ku saabsan midna maba soo qaadan jiren falsafadooda iyo waxa maysan akrin jirin muslimiinta waska wa iska reebi jiren waxan maba u baahnay marka ninkaasa wuxuu yidhaha lasoo tarjumo falsafadii griega iyo ayuu ka codsaday boqoradii gaalada qaar kamid ah uu yihi noo soo nasiya tarjumane maarata noosoo noosoo noo soo gudbiyey gaaladii waa shireen waxay dhahaan siino waxaan ma dhex gashay dhehen weligood falsafadan dadkay dhex gasho waa fasahada saahid falsafadiyaa lasoo tarjuma carabiyaa loo tarjumay wixii marka la tarjumkii waa akriyey marka la akriyey falsafadii waxaa la dhex geliy caqiidadii lafteeda ilaahay subxana watacala rumayntiisa jala wacala wixii oo dhan baa la dhex geliy markaasa waxay su-aalo aan hore u jiri jirin maaragtay ilahay waxaas ma lagu sifayn karaa haddaa waxaan ku sifayna waxaasaa dhacay wuxuu weya kaana makhluuqiisi markaas waa inaan ta'wiilina marka waa in sifadan aan u diidna balaayo dhan baa soo balaa jini o dhan baa soo dhaca kala fid marka caqaa'idkoodi faasidka o dhan baa meeshii marka markaasaa cilmu kalaamku bilowday marka yani wuxuu leeyahay mutakalimiinta badankoodna waxay leeyihiin buu yidhi yani way diidayeen arrinkaa yani iimaanka inuu ziyaado uu nusqaamo oo waxay leeyihiin qaaluu mataa qiila dalika annaqsu kaana shakan haddii aad tidhaahdo iimaankii waa nusqaamaya shaki baa meesha imaanaya yidhahdeen marka nusqaantii waxaa loo shaki bay keenaysaa shaki hadduu yimaadana meesha waxay leeyihiin iimaan ma jiro waxaan insha allah u gudbaynaa shucab limaan iimaanka laamihiisa rasuulka alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi alimaanu bidcu wa situuna shucba wاlxayaau shucbaة min aliman rawahu الbukhaarي rasuulka wuxu alay الsalaatu wasalaam iimaanka waa dhowr iyo lixdan maaragtay dhowr iyo lixdan shucbo laamood waa iimaanka dhowr iyo lixdan laamood waa riwaayad kaloo muslimana waxay leedahay maaragtay yani waa noo imaan doonta dilah yidhaahdo iimaankana xishoodkana wuxuu ka mid yahay yani waa laan weyn oon iimaanka ka mid walxayaa shucbatu min aliman xishoodku wuxuu ka mid yahay laan weyn oon iimaanka ka mid ah imaam bukhaari xadiiskaa wariyey marka iimaanka laamihiisa riwaayada muslim waxay leedahay alimaanu bidcun bidcun wa situuna o bidcun wa sabcuuna shucba iimaanka waa dhowr iyo lixdan laamood qaybood ama waxa waaye dhowr iyo toddobaatan qaybood waxa uu sarreeya aclaaha qawlu laa ilaha ila allah waxa uu sarreeyo in la yidhaahdo laa ilaha ila allah laa macbuda bixaqin ila allah wa adnaaha laanta ugu hoosaysana waxa waaye imaadat ladaa can ariiq yani qashinka in laga qaado waxa dadka dhibaayo inuu qofka u istaago oo ka dhaqaajiyo dadka waxa dhibaayo jidka ka qaado qodaxda iyo mooska iyo geedka wax dadka dhibaayo ka qaado walxayaau xishoodka shucbatu min aliimaan waa qeyb weyn oo iimaanka ka mid ah xishoodka waxa waa garanaysa waa iimaanku ka mid yahay marka waa wax weyn waayo waxay culamada marka hadday yidhahda iimaanka dhowr iyo lixdan hadduu yihi nabiga alayh salaatu wasalaam ama dhowr iyo toddobaatan waxay isku dayeen dad ahlu cilmiga qaar ka mid ah inay baltiriyaan oo raacraacaan axaadiista nabiga alayh salaatu wasalaam iyo qur'aanka inay raacraacaan si ay bal usoo saaraan dhowr iyo lixdankii ama dhowr iyo toddobaatankii inay soo saaraan bay isku dayeen culamada samayse waxaa ka mid aha ibnu xibbaan raximahullah iyo cumar ibnu shaahin in la yidhahdo bayhaqi ibn xajar ayaa ka mid yani shucabtaas culamada marka ragga markii la soo aruuriyey shucabta waxay yidhahdeen laamaha waxay ka kala baxayaan camalka waa hawl camalka uu qabto qayb camalka qalbiga uu qabto insaanka iyo iimaanka qayb carabka lagu qabto iyo qayb xibnaha lagu sameeyo saddexdaasay ka kala farcamayaan saddexdaasa asal u haysa qalbiga iyo carabka iyo xibnaha inta kala soo harta qalbiga waxaa soo gelayo wixii caqiida ahay o dhan baa soo gelayo iyo nin niyooyinka caqiidada iyo niyooyinkaa soo gelayo waxa waxaa meesha ay kulansanaysaa bay yidhahdeen wa tashmalu calaa arbacin wa cishriina khasla afar iyo labaatan arrimood ayay keenaysaa wixii niyada la xiriiro muctaqadaadka afar iyo labaatankaas waxaa ka mid a yidhahden aliimaanu billaah ilaahay in la rumeeyo subxaana wa tacaala waa hawsha qalbiga alla rumaynta subxaana wa tacaala iimaanan kaamila alla rumeeyo subxana wa tacaala sifaadkiisa iyo kamaalkiisa jala wacala iyo maaragtay midnimadiisa alla subxaana wa tacaala inaad rumayso waxay ka mid tahay waa hawsha qalbiga inuu qabto la rabo hawsha qalbiga inuu qabto la rabo waxaa ka mid a yidhaahdeen alimaanu bidaatihi alla rumaynta waxaa ka mid a bidaatihi ilahay horta inuu jiro subxana wa taala rumaysan tahay ilahay inuu jiro ma rumaysantaha mase ma rumaysan dad badana waxay lehin maba jiro wax jiro ma jiraan yani dadka mulxidiinta waxay lehin ilah wax lihaa ma jiro kownkan isagaa iska ahaaday asaa iswada falsafo dheer oo buug fara badan laga qoray wax badan maaragtay walada ku dhisan yihiin sifaatka ilahay inaad rumaysa subxaana wa tacala tilmaamaha ilahay u iyo magacyadiisa midaynta alla subxaana wa tacaala liannahu laysa kamilihi shay wax lamid alla inaysan jirin ictiqaadu xuduudi maa duunahu alla wixii ka soo haray inay inaad rumaysa inay yihiin wax yimid oo ilahay iyagoon jirin shalay ilahay ahaysiye subxaana wa tacala walimaanu bimalaa'ikati wa kutubihi wa rusuli inaad rumaysa malaa'igta alle iyo kutubtiisa iyo rusushiisa waalqadari khayrihi wa shari intaasoo dhan waxay soo gelaysaa waa hawsha camal qalbiga walimaanu bilyawmi alaakhir maalinta qiyaama inaad rumayso maxaa soo gelayo wayadkhulu fiihi almas'alatu fi lqabri inaad rumayso qabriga in lasu su-aalayo oo ilaah subxaana wa tacala dadka waa laidin weydinaya yiri nabiga calayh isalaatu wasalaam qabriga waa laidinku weydinaya marka qofka caawa uhoydo qabriga yani waa la weydinaya laba malagaa weydinaysa u imaanaysa waa la soo fariisinayaa waxaa la leehay man rabuk wamaa diinuk waman nabiyuk saasaa la leehay su-aalaa la weydinaya munkar munkar iyo nakiir yani labadaa malagaa weydinaysa waxaa ka mid taha iimaanka qalbiga in waxa inaad rumaysa ka mid ah ayay ku jirta wuxuu le walbaxu wاnushuur in laissoo bixina inaad rumayso oo qiyaamo la dib laisu soo celinayo wاlxisaabi wاlmiisaan miisaanka iyo xisaabta in la camalkaadi la xisaabinayo in la miisaamayo camalkaadi wsiraad siraadkii inuu jiro qiyaame oo la kor marayo jidkii siraadkii wain minkum ilaa waariduha naarta korkeeda maaragtay siraadka waxaa dhiga calaa matni jahanama nabiga aleyh isalaatu wasalaam jahanama dusheedaa la saaray nin walbana wuxuu ku gudbaa camalkiisa suu nabiga yihi alayh isalaatu wasalaam xadiidka saxiixa yani waxaa kamid ah fa minkum man yamuru kalbarqi alkhaabi sida hilaaca o kale nin u gudbaayaa kamid a waxaa kamid a mid sida shimbiraha mid faras dheeraya siis oo kale mid sidai fatuurada oo kale u ortaay mid waxaa jira maaragtay lugeynaayo mid waxaa jira garguuranayo oo yani jilbaha ku socdo maaragtay yani famakdushu na naajin mid ay biraha ku yaalla kalaaliib qalqaluucana ku yaalla birahaasa qofka xagxaganayo marka wuxuu yihi famakdushu ninkii cirka mara isaga maba arkaya markii laakiin socdi birahaas kalaaliibta ah oo ka shawka sacdaan oo nabiga alay slat asalaam qodaxda geedka sacdan la yidhahdo o kaleenta laakiin weynigeed ilahay uu garanaya subxana watacaala ayaa qofkii xaganayo markaa famakdushu naajin mid xagxagan oo si loo xagxaganay baalaas u jaraayeen markii dambe un ka baxay meesha iyo wamakdusun fi naar yani iyo naarta mid ku dhacay daafooda ka dhacda meeshana naartaad ku dhacaysa waxaana keenaya camalkiiya qofka kala hormarinaya keli camalaa lagu gudbaa meeshaas man bataa bihi camalu lam yusric bihi nasabu camalkaada haddii uu ku dibdhigo nasabkaadi waxba kuu tari ma ku hormarin ma marka in la rumeeyay u bahan waxay soo hoosgelaysaa iimaankay soo hoosgelaysaa wاljannati wالnaar jannada waxaa laga sifada laga sheekeeyey guryaha ku yaala webiyada ku yaala anhaarka waxaas inuu rumeeya soo gelaya amaasha qalbiga wالnaar naarta sifada laga ilahay ka sheekeyey subxaana watacaala wamaxabat اllahi subxana ilahay jacaylkiisa wاlxuba wاlbغd fiihi ilahay dartii in wax loo jeclaado ilahay dartii in wax loo naco subxaana watacaala wamaxabat الnabiy sal alيه wasalam nabiga jeclaantiisa umurahaas dhan qalbiga wa ictiqaadu tacdiimihi nabiga inuu wen yahay alayh salaatu wasalaam in la ictiqaadiyo yani adoo aan xuduudiisii ka bixin nabiga alayh salaatu wasalaam inuu yahay axad maarata ilahay rasuulkiisii ah addoonkii ilaahayna ah allana subxaana watacaala uu qadariyo maqaam weyn ilaahay siiye subxaana watacaala waxaa soo gelayo in lagu saliyo nabiga alayh salaatu wasalaam sunadiisa in la raaco ikhlaaska ka mida waxyaalaha qalbiga ah ikhlaaska waxaa soo gelaya buu yidhi tarku riyaa istutuska inaad ka tagto wاnifaaq munaafaqnimada inaad iska dhaafto wالtawba alla u noqoshada wاlkhawf cabsida wاraja ilah raja ka qabida alla subxaana watacaala wاshukri alla mahdinta wاlwafa oofinta wixii ilaahay subxana watacaala dusha kaa saaray wالsabri sabrka waa acmaasha qalbigu ka mid yahay wالridaa bاlqaضاء qadaha ilaahay oo raali nagu noqdo subxaana watacaala wtawakl alla tala saarashada waraxmata naxariista waa qalbiga hawshiisa wa wtawaaduc yani isweyneyn la-aanta wayadkulu fiihi waxaa soo gelaya tawaaduca tawqiiru lkabiir qofka weyn oo aad qadariso oo aad ixtiraamto qofka weyn oo cerada leh yani inaad u waraxmat sagiir ninka yarna inaad unaxariisato yani nusuus fara badan a kusoo aroortay qofka waa weyn maaragtay min ikraam illahi subxaana watacaala ikraamu dishaybati muslim nabigu saasuu yihi alayh isalaatu wasalaam weyneynta ilahay waxaa ka mida karaameynta alleh inaad karaamayso ninka yani waayeelka cerada leh oo maaragtay muslimka ilahay rumayn buu intaas kusoo gaaray kusoo wey marka waa inaad maaragtay karaamayso qofka cerada leh ee intaa ilaahay soo caabudaya subxaana watacaala yani sagiirka waxaan u gelin loo naxariisto bay ka mid tahay wa tarki alkibri waalcujbi isla kibirka isla weyniga iyo kibirka in laiska dhaafo wa tarki alxasad xaasidnimada in laiska dhaafo oo qofka qalbigiisa ilahay ka daahiriy subxana watacaala waa wax ilahay laga maan kara xaasidnimada yani ilah waa ka yiri subxaana watacaala yani qul acuudu birabbi alfalq min shari ma khalaq wa min shari gaasiqin idaa waqab wa min shari nafaataati fi lcuqad wa min shari xaasidin idaa xasad allah wuxuu amray in laga nabad ilaahay laga magan garo subxana watacaala qofka xaasidka ah marka xaasidnimadiisa uu fuliyo hadduu asaga ku ekaato asagay dhibaysa marka wixii ilaahay u amray dadka oo qur-aanka usoo dejiyey in ilaahay lagaga magan galo haddii adiga a ku sifaysan tahay ka waran soo musiibo ma aha wax lagaa magan galo ilahay a tahay adiga naftaada maaragtay wixii ilaahay dadka u amray in laga laga magan karo oo ilaahay laga maaragtay laga cudubilayso oo ilaahay subxaan la weydiisto inuu maaragtay kaa badbaadiyo waxa qofku noocaas ku sifaysa haddii adigii aad ku sifowdo waa dhibaato marka xasadka yani waa xasanaadkaadu cunaya waa cudur xun waaye waa cudurada qalbiga ku dhacu kamid yahay inaad ka tagta marka iimaankay kamid tahay inuu qalbigaada daahir ka yahay xaasidnimada waxaa kamid ah xiqdiga inaad ka tagto xiqdiga waxa waa waa naceybka qof walbaa iska neceb tahay inay wax ku dhacaan qof baa faraxsan ad arkin maarata saas oo kale qof walba maaragtay cadaawad isaga kaa jirta oo maaragtay qof walba aad rabto inaad wax yeelayso qof walba aad rabto inaad sharaftiisa dhaawacdo qof walba aad jeceshahay maaragtay qof aan adiga ahayn inta kaleo soo harta noocaasaa jira oo qofka un inuu wax yeelayo dadku iska jecel oo ama aan laga helin carabkiisa ficilkiisa wixii dhama dadku qof walbuu rabo inuu jurxiyo keliya wax agtiisa biyo maba jiraan wax ka nabadgalama xiqdigay kamid tahay iyo xaasidnimada wa tarki alghadabi carada in laga tago nabiga alay sala sla laa taqdab nin baa la tashaday wuxuu yihi rasuullah awsini qaala laa taqdab hadda hadda ha caroon bu yiri nabiga alayh isalaatu wasalaa ii dardaaran uy wuxuu yihi ha carooni baa ku celiye laa taqdab ha carooni bu yiri baa ku celiye awsini laa taqdab ha carooni yani caradaadi waxa ay keenaysaa samayni waay iimaankay kamid tahay marka qalbigaadi inaad markaa carooto aada haran kartid oo aad maarata ka celin kartid intaas waa acmaasha qalbiga waay waxaasoo dhan baa soo hoosgelaayo acmaasha qalbiga acmaasha carabka waxaa kamid ah waxay kulansanaysaa toddoba arrimood toddoba arrimood ay kulansanaysaa toddobadaas waxa waaye atalafudu bitawxiid tawxiidka horta in lagu hadlo oo qofka uu ku dhawaaqo tawxiidkiisii wa tilaawat lqur'aan qur-aanka akriskiisa waxay kamid tahay iimaanka carabkay kamid tahay qur-aanka ina akriso yani wa tacalumihi barashadiisa wa tacliimihi baridiisa haddaad taqaan adiga dadka ina barto iimaankay kamid tahay qur-aan qur-aanka akrintiisa iyo tadaburkiisa waxay kamid tahay acmaasha iimaaniga ah oo carabka ka imaanaysa in la barto iyo dadka in la baro qur-aanka inaad barato wax weyn waay qur-aanka inaad barato waa hadalka ilaahay inaad fahamtid waay ilahay waxa uu leeyahay subxana wa tacala qofkii qaatay xogtii ilaahay subxaana wa tacaala oo qur-aanka u dhabakalay oo aayaadka dhegaystay oo ilaahay waxa uu ka hadlaayo fahmay jaamacada inta la galaa buug waaweyn oo qof bini aadana qoray oo gaal qoray weliba oo wax uu yahay aan jirin baa maanta dhan sadar sadara ufiirinaysa hadalkan muxuu ula jeedaa wadadhimiyiin falsafadan maxay tahay explanation u raadi maaragtay buuggiisa kala akri saa u fahamtid isaga buuggiisii wahaakada waxaasoo qofka ku jiraa maanta of caawan ilaa beri inuu fadhiya dhici karta oo ilaa caawa hurdada oga tagto kursiga seexda jaamacadda la beriga seexda waa qof wuxuu qoray waa qof bini aadam wax qoray wax faagta ah maaha waa wax isaga hawadiisii ah waxay la ahayd waa iska qoray caaw dhan uu qofka daraasaynayo joraal kan akri kan akri kan akri markaasaa cimrigiisa dhan ku dhamaanaya ilaahay kitaabkiisa subxaana wa tacaala barashadiisaa ka weyn daraasay qur-aanka fiiri bal ilaahay muxuu u dalilayahy allah hadlaya meesha kitaabka ku hadlaya subxana wa tacaala allah waramayo jala wacala walidalika ibn qayim wuxuu le raximah llah yani waxa ugu weyn ilahay qofsii waxa waaye buu yihi alfahmu can illahi wa rasuulih inuu ilaahay rasuulkiisa fahmo waxa ay ka hadlayaan alfahmu can illahi wa rasuulih waxa ugu weyn oo ilaahay maaragtay siiye waa qofku oo iimaanka o dhan baa hoosgala meesha maarata marka inaad barato qur-aanka oo daraasayso qur-aanka oo dhegaysato oo keligaa markaa tahay time haddaa hesha akhriso qur-aanka oo ku tadaburtid oo hadalka ilaahay muxuu la dalila culamada maxay ka yidhahdeen hadalkaa fasirkeeda muxuu yahay xog dhan oo ilaahay kusiina subxana watala oo ku warramay allah ku warramay subxana walaa yunabiuka mithlu khabiir ilaah axad ka ogaansanoo ku warrami lahaana ma jiro banaan cidlaha ku dhimanaysa haddii aad maantoona warta rogoa beena iska qaadato oo nin w waa adoo kaloo wax qore buug haddaan qorta adig cilmigaas intee dhan yahay aqoontaas intee dhan tahay intee wax og tahay maxaa xaqaa'iq oo aad haysaa faagtiisa waa yaryihin wa maala waxay ila tahay waxaan umalaynaa saasay ila tahay un keliya ka buuxinaysa i think its believer that waxaa rumaysan yahay ku arkaysaa meesha maxaa rumaysan yahay bugta bugta ka buuxi adla jacata garan is believer that i think i believe waa ka buuxda aan rumaysana waa wax iska rumaysan marka yani waxa waaye qofka inuu qur-aanka barto oo uu maaragtay dadka baro wducaa alla bariga ilahi inuu duceysto subxaana watacaala waxay kamid tahay iimaankay kamid tahay udcuunii astajib lakum al subxana watala ilahay bari saacad kasta ilahay bari marka afkaada ha noqdo dikriga ilahay baryada ilahi subxaana watacaala mar kasta xataa nabig ala sala slam wuxuu yihi qofkiin hadday kabta ka go'do xataa ha weydiiso ilahay markaa su-aasha ku badayso ku badayso ku badayso oo ku jeclaana subxana wataala ma ku nacaya alla subaa dadka haddii uu su-aasha kugu soo celiyo ilmaha dhashay xataa hadday kugu soo celiya su-aasha waa nacaysaa bini aadamka waa ku dhaca dad su-aasha ku badiso waxweydiinta su-aasha soomaalida yidhahdeen ba- baryo badan iyo iyo maxaa la dhihi jiray bugto badan iyo iyo baahi badan baa isku dhaca soo maa bugto badan iyo baryo badan iyo baahi badan ilaahay buu kugu nacay subxaana watacala udcuunii astajib lakum ilah wuxuu le ibarya waa idin ajiiba ibarya aniga ibarya waa yani waa cibaada alla subxana watacaala waxay culamada waxay ihahdeen haddii qofka ilaahay u barya saddex arrimooda mid ayaa ilahay marnaba wax la-aan ilahay kuma dhigay in lagu siiyo waxaa ilaahay weydiisatay in lagu bedelo wax ka khayr baan lagugu bedelo oo adiga aadan garanin wixii kaaga fiicnaa waxa kan wixii kaaga fiicnaa aadan garanin wax kaaga habboonaa waxaad ilaahay weydiisata waxaa arkaysaa meel kale ilahay intuu ku marsiiyey aad khayr badan ka heshay oo wixii aa baridaa lagugu bedelay ama waxaad dhici karto ilaah subxaana watacaala inuu kugu dembi dhaafo subxaana watacaala dembidan lagaalata ajra lagu qoro wax la-aan laguma dhigayo marnaba marka baryada ilahi subxana watacala waxay kamid tahay iimaanka walidalika nebiyaasha waa arkaysa iyaga ugu alla bari badan ugu duca badan tallaabaday qaadaan nebiga markaa fiir sunadiisa alayh isalaatu wasalaam inuu qofu ducaynaayo inuu ducaysanayo isaga maaragtay baaraka allahu fiik yani ambiyada ilahay nabilah ibrahim waa aragtay rabbi inii taraktu min duriyati buwadi hayra zira waa ka alla subxana watacaala rabbana liyuqimu salaata fajcal afidata min annaasi tahwi ilay nabiy llahi zakariya alayh salaam waa ka alla rabbi ini yani rabbi laa tadarii fardan wa anta khayru waarisiin waa kale subxana watacaala marka yani ambiyada ilaahay saasay maaragtay u ducaba ducada marka iimaanka kamid taha waa waa hawsha carabka waay wadikri alla xusida subxaana watacaala wydkl fiihi waxaa soo gelaya dikriga alistiغfaar ilahay dambi dhaaf inaad weydiisato waijtinaabi lagwi lagwiga maalyacniga inaad ka fogaato lagwi qofaa waktigiisu luminaya cimriga waa qaali maanta o dhan wuxuu fadhiya laba saacadood baan iska fadhiya waa sheekeynaya keliya maanta o dhan xaniyo been waktigaadi waa qaali wa ka faaidayso maarata lagwiga ilah wuxu wa idaa maruu bilagwi maruu kiraama hadday lagwi soo maraan iyagoo sharaf laho yani kariimiin ahay gudbaya lagwi maaragtay qofka muuminka ah yani lagwi kuma maaragtay kuma joogo lagwiga waa iska sheekadaan macnaha lahayn waay intaas waa acmaasha carabka waay acmaasha jirka marka loo yimaado waxay yihi culummada sidaas ibn xabaan uu yihi u habeeyey wuxuu yihi waa sideed iyo soddon waaye bu sideed iyo soddon arrimood waaye bu yihi oo yani waxna qofka qof ahaana looga rabaa buu yihi oo acyaan wax qof ahaan usame laga rabo inuu sameeyo waa shan iyo toban yii arrimahaas yani waxaa qof walba gaar ahaantiisa looga rabo waa shan iyo toban khasladood buu yihi waxaa kamid ah atadhiir inuu isdahaaro qaato oo dahaaro inuu qaato qof walbaa laga rabaa xisan wa xukma xisi ahaan iyo xukun ahaan labada inu daahir u yahay oo maaragtay najaasadii iska daahiriyo waxaa soo gelaayo dahaaradaas waxaa soo gelayo ijtinaabu najaasaat in laga fogaado najaasooyinka satru lcawra qofka cawradiisi iyo asturo dumar iyo ragba waxay tahay labadaba cawra ilaahay sameeye subxaana watacaala yani inaadan dharkii dhiganin waadan xijaabkii iska dhigan hadaa dumar tahay xitaa ilahay ka baqda subxaana watacaala maaragtay waa la nacladay haweenta qaawan ilahayna waa nacladay subxana watala nabigiisina waa nacladay mu'miniintana waa nacladay cawradaadi inaad asturato oo aadan maaragtay cawradaadi banaanka soo dhigin wasalaatu fardan wanafla in la tukado ficilkay imaanka ficilkay kamid tahay imaanka hawsha ahay kamid tahay in la tukada salaadaha sunada iyo salaada faradkaba xaji iyo cumrada dawaafka dawaafka waa laga qofku yusra xajka dawaafku kamid yahay maxaa gaar loogu sheegay maya kamid waa kamid yahay laakin haddana sidiisa waa cibaado gaar u taagan oo dadka ma ka tegan dakadegan dawaafka waa cibaada wuxuu lamid yahay salaada oo kale qofku markuu xaramka galo horuu ka dawaafa dawaafkaasuu samaynaya marka dawaafka waa cibaada ilah lagu dhawaaso waliyatawafuu bilbayt alcatiiq walictikaaf masaajidkii lagu nagaado maaragtay oo qofka ku ictikaafa masaajidka sunooyinkay ka mid tahay masaajidda waaba laga cararaya qofkii waxaa moodaa yani aakhir laxda soo gala awal laxdan horu ka baxay maaragtay qofka muuminka nin raggii selafkaa kamid wuxuu yihi afartan sano weligay masaajidkan oo banaankiisa joogay adaan iguma dhicin bu yihi arbaciina sana maxaa umalaynaysa marka yani beytka ilahay in lagu ictikaafo oo maaragtay qofka iska joogo oo qur-aan ku akristo oo salaad ku sugo oo maaragtay waa wax weyn wa ajar badan ay leedahay khaasa waktiyada waktiyada awqaada cibaadada yani salaad inaad sugto itidaaru salaati bacda salaam fadalikum ribaad fadalikum ribaad nabi alay isalaatu wasalaam salaad inaad tukato tii kale aad sugto waxay lamid tahay ribaad ribaadka waxaa la yihahdaa waa wax ajir aad u fara badan waa yani frontiga muslimiinta inaad askari ka tahay oo ilaalinayso oo muslimiinta o dhanna kaa dambayso oo ad waaridiyeynayso ajir fara badan ay leedahay aribaad fi sabiili illahi la yihahda qofka afartan beriyuu soo joogi jiray meelaha frontiga ah qofka hadduusan ciidamadaas kamid ahayn marka yani ribaad fi sabil lah waa aad aad u ajir badan marka salaadii haddaad tugto salaadii kale waxay lamid tahay ribaaday lamid tahay ajarkiisi wakaa lagu siina ajarkii ribaadka lagu siinayo walidalika nafsadu ma ogola waa arta waa ku duqaynaysaa asbaabo fara badan ay kuu sheegaysaa markaad masaajidka soo dhex geliso meeshii heble ahayd meeshii arrintii heble ahayd bal meeshii sofi markaa banaanka u baxdan waxaad samaynaysa ma waxay kaaga dhamaanaysaa banaanka saa utaagantaad waktiga ku dhamaanay lakin waa ina masaajid kaa saarta horta marka hore daaniminas waa inay kaa saarta marka in la muqaawamay ubaahan tahay in lala dagaalamo oo qofku maaragtay yani waktiga ka faaidaysto yani marka ictikaafka kamid ah waxay yidhahda culamada acmaasha imaanka waxaa kamid ah iltimaasu leylat alqadri habeenka leylad qadri inaad raadiso walfiraari biddiin diinkaadi inaad la cararto haddii diinti diintaadi meel khatara ay ku jirto inaad la cararto iimaankay kamid tahay qofka muuminka waxaa la amray inuu diintiisa la cararo walidalika saasay saxaabada maka uga carareen oo madiina uga carareen maka oo gurigii ilaahay ah subxana watacala o beytkii ilaahay ah laakiin gaala haysatay saasay uga carareen hijrada ama qasheen waa makaa laga haajira maka meel laga haajira ma tahay waa beytka ilahay ku yaala xaramkiia ku yaala kacbadiia ku taala wixii o dhan baa ku yaala limaada diintia uga fidnoobaysa diintia uga fidnoobaysa maka maka hadday diinta ku fidnoobaysa oo ka haajireen saxaabadii nebiga alay isalaatu wasalaam maxaa umalaynaysaa meel kale oo aan maka ahayn oo qofkii diintiisi ku ay kaga fidnoobayso yani cunto iyo guri iyo diintaa ka wey diintaa ka wax marka inaad diintaadi la cararto waxay kamid tahay waxyaalaha asaasiyaadka kamid tahay o iimaanka kamid tahay qof hadda arkaysa diintiisi la cararay qofka iimaana ku jiro iimaanka camaliga imaan buu samayn qofkaa samaynayo walidalika dadka muslimiinta waa inay ilaahay ka baqaan subxaana watacaala laba arimoy tahay waa gaalnimo qofku inuu faraciisi ku dhameeyo iyo inuu diintiisi la cararo dhulka gaalada khaasatan meel kastaa la jooga maanta ilmihii faracaadi ilmihii gacmo kuma jiraan ilmahaadi waxba qaar waaba gaaloobeen diinta waaba ka baxeen qaar waxa waye diin maba haystaan suuqaasay iska joogaan qaar waalidkiiba ay haraantinayaan tviyadii wixii ay ka fiirsanayaan hooyadii aan laadla dhacay waa dilay maaragtay feeran ka badi noqday marka nafti i kentay ay ka kirheen haraanti abeer ku dhuftay wixiaa la fiirinayo marka ilmo ma jiraan xoolona ma jiraan hantini yaa lacag hayo wax lacag hayo ma garanayo qofun sii ordaay wax walba murqihii iyo maskaxdii daashimoogiyo wax lacag hayo ani ma arkin oo meel wax nafle mash ma garanayaan bas orod waay orod xaatada saa u ordayso maaragtay adoo mumin aho qiimo lo ilaahay ku qiimeyo subxana wataala marka yani waxa waaye diint qofki la cararo waa waajib wa qof walba qof walba diintiisa hala cararo ha badbaadsa diinta qabla fawati lawan intaan waktiga tegin ka hor maraan talahayeyna waay tabar maraan maraan talahayeyna markaan tabar hayeyna talama haynin nin yihahda markii aan markii aan haddoon tabar hayena talama hayo haddoon haddoon tala hayena tabar ma hayo ha markaan tabar hayey markaan tabar hayo tala ma haynin haddoon tala hayana tabar ma hayo intay tabarta kaa dhamaanay firaarka diinka iimaankay kamid tahay firaar diinka ka weyn wax walba wax walba diintaa ka weyn walfiraaru min bidiin diinka loola cararo waxay kamid tahay iimaanka buu yihi wayadkulu fihi alhijratu min daari ashirki walwafaai binnadri culamada horaa ka hadlaysa arrinka waxaa soo gelayo diinka lala cararo alhijratu min daari ashirki in laga haajiro dhulka gaalada laga haajiro oo loo haajiro dhulka muslimiinta wاlwafaaءi bالnadri nadarka in la oofiyo acmaashuu soo gala wataxari fi اlayman dhaarta in laiska ilaaliyo oo maaragtay la dadaalo wa aadaai اlkafaaraat kafaarooyinka la guto haddii aad dhaartaadi aad ku dambaawdo ama waxyaalaha aad samayso ama nadar aad gasho inaad kafaaradiisii gudato waxaa ka mid ah buu yidhi intaas waa waxyaalaha khaaska oo qof walba gaar looga rabo waxaa ka mid ah buu yidhi umuuraha caamka ah oo guud ahaan dad laga rabo oo dadkao gaar ahaan caamka waa lix arrimood buu yidhi alqiyaamu bixuquuqi alciyaal umuuraha ciyaalka in loo maaragtay umuuraha ilmaha xuquuqdooda in loo istaago oo xuquuqda ciyaalka yani loo istaago wa biru lwaalideyn labada waalid loo baarinimo sameeyo wa fiihi ijtinaabu alcuquuq waxaa kamid a caaqinimada in laga dheeraado wa tarbiyat lawlaad ilmaha lagu tarbiya alla jaceylkiisa subxaana wa tacaala wa silat raxim raximkoo la xiriiriyo wa daacatu saada dadka madaxda ah oo xaqa kugu hogaaminayo loo hogaansa la adeeco wa rifqi bilcabiid addoommada loo dhameeyay haddii addoon la leeyahay wa minha ma yatacallaqu bilcaama umuurta caamka wax la xiriira ka mid ah waxaa ka mid ah umuurahaasna waxa waa toddoba iyo toban buy sabcata cashara khasla alqiyaamu bilimra inaad madax noqoto oo madaxtinimada aada u istaagto aada mas-uulka ka tahay maca alcadli adoo cadaalad samaynayo imaanka ka mid tahay yani qofka inuu madax noqdo wixii lagu dhiibo madaxda laga dhigay inaad cadaalad ku samayso waxay ka mid tahay iimaanka walidaalika dadka harka ilahay la harsina maalinta qiyama waxaa u horeeyo imaamun caadil imaam caadila marka umuurta iimaanka ka mid tahay wa mutaabacatu ljamaaca inaad raacdo jamaacada muslimiinta oo aadan gees u bixin wa daacatu lilamri qofka talada hayo madaxda inaad adeecdo hogaansato walislaax bayna annaas dadka in dadka aad heshiisiiso waxaa soo gelaya bul yadkhulu fiihi qitaalu alkhawaarij walbugaad dadka ka baxa imaamka muslimiinta daacadiisa iyo kuwa shuftada noqdo in lala dagaalamayo mooryaanta wlmucaamalati walmucaawanati cala albiri samaha in laisku kaalmeeyo ayaa soo gelay wayadkhulu fiihi waxaa soo gelaya buu yidhi alamru bilmacruuf annahyi can lmunkar waxaa xuri layska reebo wax wanaagsan lays amro wa iqaamat alxuduud xuduudda ilaah la ogo waljihaad wa minhu waxaa ka mida jihaadka almuraabata taa hadda idiin sheega frontiga inaad joogto dhulka muslimiinta ilaaliso maatadoodii iyo dhulkoodii iyo ciiddoodii wa aadaai alamaanaat wixii amaana inaad gudatid wa minhu waxaa ka mid a adaa lkhumus qaniima hadii la helo khumuska in la guto waalqardi maca wafaa'ihi ama haddaad qaadato inaad maaragtay iyadana oofiso oo qofkii aad maaragtay iimaankii ka mid tahay wa ikraami aljaar dariska ood hagaaji karaamayso wa xusni lmucaamala wafaaga amaahda maaragtay oofinteeda amaahda waa culus tahay maaragtay allahna caafiye subxaana watacaala qofaa dadka wax ka amaahana mana gudanayo maaragtay ma gudanayo intaasoo qof waxaa arkaysaa mucaamaladoodii diintoodii waa fiican tahay masaajidka waa tukan qur-aanka waa akhrisanayo sala laga yaabo salaatullah xataa inuu laakin xuquuqda dadka ay lahayd mucaamalo markay noqoto aswa nnaas waay qofka dadka u liita waa inaad ka warwarsa shilna hadda qofka qaad waa inaad ka warwarsa waa ka khatar waa khatar wa waa inaad qofkii waktigu ku qabtay deynta u celisa wa waktiga qofka la deynta waktigay leedahay marka markaa waktigiisina u celiso ama aad tiraahda niyaho iga sug bal xoogaa wax maaye marka aad ka fasax qaadato markii waktiga u timaado qof mama soo noqonayo dadka qaarkood qofaa ku karaamayo xaq ku siiyey waxbuu ku siiyey waa ku jeclaa daynta bixinteeda ajarka qofka ajarka ajarkiis waxaa kamid waa nooc axsaan kamid ah wa adoo wax u baahan qofkii amaha ku siiy on ribo kugu siin oo yani ku siiyey qofkaa waa qof axsaan kuu sameeyey walidalika nabiga alay sala sl ajar uu ka helaa qofka amahada bixi usoo celi marka wanaagii maarata usoo celi ilahay ka baq subxaana watacaala marka qofaan iimaan lahayna dadka wixiisii maaragtay wuxuu nabiga alayh isalaatu wasalaam man akada amwaal annaasi yuriidu itlaafaha xadiiskii imaam bukhaari a wariyey man akhada amwaal annaasi dadka xoolihiisa ninka qaado yuriidu asoo raba itlaafaha inuu baaba'sado atlafahu llah ilahay ha baabiyo nabigaa habaaray alayh isalaatu wasalaam ilaahay ha baabiyo nabiga alay sla wama waman akhada amwaal annaasi yuriidu ada'aha adda allahu canhu ninka xoolaha dadka qaado asoo markuu qaada u qaato inuu usoo gudo oo xaqii usoo celiyo ilahay waa ka guda subxaana watacala oo u kaalmay niyadiisay ku xiran tahay iimaankiisa alla rumaynta qofkaan rumaysiyen si wax ugudan marka amahda in la qaato oo maaragtay awalqardi dadka in wax la amaahiyo waay maca wafaa'ihi iyo in la oofiyo haddii amah lagu siiya iimaankay ka mid tahay iyada wa ikraami aljaab in dariska la karaameeyo wa xusni lmucaamala wada dhaqanka oo la hagaajiyo mucaamalada iimaanka ka mid tahay mucaamalada dadka dadka wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan xaaskaadii si fiican ula dhaqan yani wacaashiruhuna bilmacruuf fain karihtumuuhuna facasa an takrahu shay-an wayajcal allahu fihi khayran katiira qof aada wanaag kula dhaqanto oo lagu amray inaad akhlaaq wanaagsan kula dhaqanto waxa ugu horeya xaaskaada ugu hor wacaashiruhuna bilmacruuf aleh subxana wataala waxaad kula mucaamalotaan macruuf iyo samafal kula mucaamaloota haddaad necbaysataan fain karihtumuuhuna haweenki waa dhici kartaa ninkin ad sa isula joogaan baryaha hore xiisaha markuu dhamaado waxa maaragtay kadib waxa laga yaaba qofki inuu iska necbaysado inuuan sabab jirinba inuu iska necbo midaan kaasoo horbeecaysa maxay tahay mar tan dambiisha kugu dawadata maxay tahay ayadana ay tiraa warkan un muxuu yahay baladan kaasoo horbaxa isaga meesha waa lagu qaba qaawan waayo si aan haweenka qaarkood marka naceebka hadduu yimaado alla wuxuu leh subxaana watacaala fain karihtumuuhuna facasaa an takrahuu shay-an wayajcal allahu fihi khayra katiira haddaad kahataan waxaa laga yaaba waxaad kahanaysaan inaad shay kahataan ilahayna khayr fara badan uu geliye subxana wa taala marka nafsaddu waxa ay nacabta arkayso waa khayr waa ajar waa inaad la mucaamulota nabiga alayh isalaatu wasalaam haweentiisa caaisha caanuhu la cabi jiray weelka kula cabaayo meesha ay ayada afka saarto intuu soo wareejiyo afka saari jira nabig ala sala slam meeshaasuu ka cabi jiray nabiga alayh isalaatu wasalaam shuf khuluqaa fiiri sare maarata waa la sheekaysan jira guriga hadduu joogo waxa kaana fi khidmati ahli maarataas oo kale laakiin guriga markaa jirta haddii qub iyo qac iyo haraanta iyo wax dil iyo maaragtay iyo weji kadudan iyo aan balahayn farax la-aan iyo nin un maaragtay jabhad aho meesha soo dhex galay haddaad noqoto wareer wa waa mushkilo wey naxariis iyo kalgacayl iyo maaragtay ilaah subxaana watacaala dadkii inaad m kula dhaqanto haweentaada u naxariisato yani nabig waa ka dardaarmay xajatlwidaac uu ka dardaarmay alay isalaatu wasalaam wuxuu yihi haweenka waxaad kusoo qaadateen magaca ilaahay wastaxlaltum furuujahuna bikalimati illah waxaad ku xalaashateen farjigeedu ilahay kelimadiis subxaana watacaala marka yani istawsuu binisaai khayra khayr isu dardaarmu nabiga alayh isalaatu wasalaam iyagana xuquuqaad ku leedihiin xuquuqdoodi waa inaa inay gutaan ninkooda xuquuqda ku leedahy marka waxay ka mid tahay waxyaalaha mucaamalada mucaamala noocyadeeda kala duwan oo calaa fiaati nnaas iyagana iimaankay ka mid tahay wa fiihi jamcu lmaali min xilihi wainfaaqi lmaali fi xaqihi inuu xoolaha aad kasoo aruursato iimaankay ka mid tahay inaad tacbato o shaqaysato oo meelaha xalaasha aad wax kasoo shaqaysato iimaankay ka mid tahay oo aad maarata soo qa dadka aad wax tacbato o shaqaysato iimaankay ka mid tahay oo kasabkaas wuxuu ka mid yahay waa nooc jihaad fi sabiili illahi subxana watacaala ayuu ka mid yahay oo qofka ajar baa ilahay ka sina subaa imaankay ka mid tahay maxaa yale dadka inaad ka maarataan rabtaa maarata dadka aadan waxba weydiisan inaad xoolaha ku bixiso xaqiisa iyna waxay ka mid tahay imaanka wa minhu imaanka waxaa kamid yiri tarku tabdiri walisraaf inuu qofka wax firdhiyo xoolaha ku ciyaaro kuna maaragtay tabdiirna sameeyo tabdiirka waxaa loo jeedaa xuquuqda inaadan ka bixinin xoolaha ama isaga dheerdheesho jaadaa kusoo gadatay sigaaraad ku gatay tabdiirka tabdiirka kamid tahay sigaarka nafsadaadina waa dishay caafimaadkaadi waa dishay lacagtaadina waa dishay waxaa ka mid a inaad booni ku gasho oad ku bixiso maaragtay meelo lahwi macna aan lahayn waxaa ka mid a maaragtay inaad khamaar ku ciyaarto aba xaaraan waayo inaad iska isaga dheesho in maaragtay lacag xadaafa aad reerkii ku halaysa laftoodii oo ilmihii cuntada maalinba la daadiyo oo waxba lagu xisaabtamin waxa maaragtay tabdiirkii ka mid tahay marka cadamu tabdiir waxay kamid tahay imaanka xolahan lagu maaragtay lagu dheerin iyo inaan lagu israafin wa raddi salaam salaamta hadii lagu salaam inaad celisid wa tashmiit alcaatis qofka hindhisa inaad u ducaysid yarxamuka allah tidhaahdo wa kafi ladaa can innaas dadka dhibkaada inaad ka haysato wa ijtinaabi lahwi yarxamuka allah wa ijtinaabi lahwi lahwiga inaad ka fogaato lahwiga waa malayacniga waxaan macno lahayn turub iska ciyaar maanta o dhan iska maaragtay heesa dhegeyso jinijaar maaragtay heesaa aba xaaraan waa laftooda lahwi xataa ma noqonayo laakiin waxyaalaha waktiga cibaadada ku dhaafinaya cibaadada ku dhaafinayo waimaat اlأdaa can ariiq dhibka in laga qaado jidka intaa marka laisku daro wuxuu yihi fahaadihi tiscun wa situuna khasla imaamka waa soo jamciyey wuxuu uqeybiyey intaasu qaybadu ka dhigay wuxuu yihi intaas waxay noqonaysaa sagaal iyo lixdan arrimooday noqonaysaa siduu nebigu yihi alayh الsalaatu wasalaam alimaanu bidcu wa situuna shucba adnaaha aclaaha laa ilaha ila اllah alimaanu bidcu wa situuna oo bidcu wa sabcuuna shucba sida riwaayada imaam muslim adnaaha aclaaha laa ilaha ila اllah wa adnaaha imaadat اladaa can اطariiq marka intaas yani waxa imaanka qaybihiisii waay markaan yani soo khulaasen wuxuu yihi yani afar iyo labaatan waxaa waa acmaasha qalbiga waay waxaa soo gelay acmaal lisaanna waxay noqonaysaa toddobo afardaas iyo toddoba marka laisku daro meeqo waaye a koob iyo soddon ayib acmaal lbadan wuxuu yihi waxa waaye yani soddon iyo sideed ku dar meeqo waa soddon iyo sideed ya lixdan iyo sagaalkaas wa lixdan iyo sagaalkaas wa marka haddii wuxuu yihi sagaal iyo toddobaatan waa laga dhigi kara hadii lakala qaadqaado bu yihi qaarkood ka mid ah waa saas oo kale wa yumkinu cadduha yani ticdaada sabciina khasla tisca wa sabciina khasla sagaal iyo toddobaatan qaybood waa laga dhigi kara biictibaari afraadi ma duma bacduhu ilaa bacdin mima dukira wixii la sheegay marka qaarkiis oo laisku duubay ilaa hadii lakala qaado waa la gaarsiin karaa ilaa yani intaas waa inta imaanka khisaar iman waa intaa haddii qofka markaa imaanka intaa uu kaalminsado oo intaa uu ku dhaqmo qofka qofkaas waxaa la leeya waa qof mu'min ah istakmala aliman si abn cabdilcaziz uu yihi maaragtay imaanka wuxuu alimaani faraa'ida wa sharaa'ica wa sunan man istakmalaha faqad xuduuda man istakmalaha faqad istakmala aliman intaas ninkii dhamaystirta imaankiisi waa waa kaamil yeeshay waxaa marka qof walba waxa janno lagu gela waa iimaanka alla rumaynta waay subxaana watacaala waxaa u baahan maanta waxa naga dhiman waxa alla rumayn waay one billion oo muslimiin ah maanta caalamka jooga laakin waxaa naga dhiman alla rumayn subxana watacaala hada maa yanqusuna alla rumayn subxana ilahi aan rumayno wacdigiisa iyo waciidkiisa iyo waxa uu sheego inay xaq yihiin inaan rumayno maaragtay kaasa ayaa maanta wuxuu yahay waxa muslimiinta u baahan yahay azmatuna azmat limaani billahi subxaana watacaala imaan saxiixa inaan rumayno kaasaan laada taas waa iminka taajirka wuxuu la lumay ka madaxdaa u lumay qoyska u lumay caruurta u lumeen wax walba u lumeen kofurka u lumay marka waxaan u baahan nahay yani ila alimaani min jadiid inaan iimaankeena cusboonaysiino jadidu iimaanakum iimaanka in la cusboonaysiiyo insha allahu tacaala xadadan intaasay ku eg tahay jazakum allah khayr والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته